imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddobaad ee roma masaalka ku saabsan guurka mise ma weydaan ogayn walaalayaalow in sharcigu nin u taliyo intuu nool yahay oo keliya waxaan la hadlayaa dadka sharciga yaqaan naagtii nin lahu sharcigay ugu xidhan tahay ninkeeda intuu nool yahay laakiinse mar haddii ninku dhinto way ka furan tahay sharcigii ninka sidaas daraaddeed inta ninkeedu nool yahay hadday nin kale naag u noqoto waxaa loogu yeedhi doonaa dhillo laakiinse ninkeedu hadduu dhinto sharciga way ka furan tahay oo sidaas daraaddeed dhillo ma aha in kastoo ay nin kale naag u noqoto sidaas daraaddeed walaalayaalow jidhkii masiixa baa meyd idinka dhigay xagga sharciga in mid kale idin lahaado oo ah kii kuwii dhintay laga sara kiciyey inaynu ilaah midho u soo bixinno waayo markii aynu jidhka ku dhex jirnay damacyadii dembiyada ee sharciga ka yimid waxay ka dhex shaqaynayeen xubnaheenna inay midho u soo bixiyaan dhimasho laakiinse haatan sharcigii waa laynaga furay innagoo kala dhimannay wixii aynu ka hoos xidhnayn si aynu ugu adeegno cuseybka ruuxa ee aynaan ugu adeegin gebowga qorniinka sharciga iyo dembiga haddaba maxaynu nidhaahnaa sharcigu ma dembiba ma suurtowdo hase ahaatee dembi ma aanan garteen sharcigaan ku gartay mooyaane damaca xun ma aanan garteen haddaan sharcigu i odhan waa inaadan wax damcin dembigu isagoo wakhti helay ayuu amarka dhexdayda kaga falay damac xun oo kasta waayo sharciga la'aantiis dembigu waa meyd waaba noolaa sharciga la'aantiis laakiin markii amarku yimid dembigu waa soo noolaaday aniguna waan dhintay amarkii nolosha ii geyn lahaa waxaan gartay inuu dhimasho ii geynayo waayo dembigu isagoo wakhti helay ayuu amarka igu khiyaaneeyey wuuna igu dilay haddabase sharcigu waa quduus amarkuna waa quduus waana xaq wuuna wanaagsan yahay haddaba wixii wanaagsanaa miyay dhimasho ii noqdeen ma suurtowdo laakiin dembigu inuu muuqdo inuu dembi yahay ayuu wax wanaagsan igaga dhex shaqeeyey oo dhimasho ii keenay in dembigu amarka ku noqdo dembi miidhan dadka labadiisa dabci waayo waxaynu ognahay in sharcigu ku saabsan yahay ruuxa laakiinse anigu waxaan ahay mid jidhka raaca oo lagu iibiyey dembiga hoostiisa waayo waxaan samaynayo garan maayo maxaa yeelay ma sameeyo wixii aan doonayo laakiin waxaan sameeyaa wixii aan necbahay laakiin haddaan sameeyo waxa aanan doonayn dee markaas heshiis baan kula ahay sharciga inuu wanaagsan yahay haddabase haatan ma aha aniga kan waxaa sameeyaa laakiinse waa dembiga igu dhex jira waayo waan ogahay inaan wax wanaagsan igu dhex jirin taas waxaan ula jeedaa jidhkayga wax wanaagsanu kuma jiraan waayo waan ku tala jiraa inaan waxa wanaagsan sameeyo laakiin ma sameeyo waayo waxa wanaagsan oo aan doonayo inaan falo ma sameeyo laakiinse waxa sharka ah oo aanan doonayn inaan falo ayaan sameeyaa laakiin haddaan sameeyo wixii aanan doonayn inaan falo dee haatan ma aha aniga kan sameeyaa laakiinse waa dembiga igu dhex jira haddee waxaan arkaa qaynuunka in shar ila jiro in kastoo aan doonayo inaan waxa wanaagsan sameeyo waayo sharciga ilaah ayaan kaga farxaa ninka gudaha ah laakiin waxaan xubnahayga ka arkaa qaynuun kale isagoo la dagaalamaya qaynuunka maankayga oo maxbuus iiga dhigaya qaynuunka dembiga oo xubnahayga ku jira nin balaysan baan ahay yaa iga furan doona jidhkan dhimashada leh waxaan ilaah ugu mahadnaqayaa inuu rabbigeen ciise masiix igu furan doono sidaas daraaddeed aniga qudhaydu waxaan maankayga ugu adeegaa sharciga ilaah laakiinse waxaan jidhku ugu adeegaa qaynuunka dembiga